faslu fi axkaami alqard waxa uu halkan ku xusayaa amaahda la kalaam ahanaya adduunka sida lacag iyo wixii lamida dee waana ka ilaahay kaga hadlay aayat dayn adwalu aayatin fi lqur'aan iyadoo markaa dee qoraalkeedii wadata iyo markhaatiyaasheedi ya ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidayni ilaa ajalin musama faktubuuh alqardu manduubun amaahdu waa sunne manduubun ilay biiijaabin wa qabuul iijaab iyo qabuulna way ku ansaxaysa dee in meeshii la garto heshiiskani nawciyadda uu yahay mathula aqradtuka waan ku amaahiyey aw aslaftuka ama waan ku horumariyey si aada usoo celinsa wayajuuzu waxaa banaan qardu kulli maa shay dhammaantii in la amaahdo shaygoo yajuuzu uu banaan yahay assalamu fiih wixi aynu soo maraynay casharkaa hore salamku ku banaanaa wamaa laa wixii aan dee salam ku banaanayna falaa isaguna amaah ma gelayo walaa yajuuzu ma banaano fiihi isaga shardu lajal wakti in la qabto in la wakti la shardiyo walaa shardu walaa shardun jara manfaca shardi isagu soo jiidayo dheefna maya waa sunna buur oo dee waxa uu sunno ku noqday shaarica ayaa dhiiri geliyey dadkana dee ixsaan iyo samafal buu noqonaya oo amaah bilaa ribo ah ayaa la doonaya amaahda maca ribadiina waa taa dee xaraamta ah tan jaahiliyaddu ay samayn jireen ama mar walba ay sameeyaana waama amaahda ribada wadata wey laakiin haddii dee qardigaa fiican uu yahay isagu waa wanaagsan yahay dee ummaddana kuweeda waxaysa in la daba socdo oo dee laga faa'iidaysto xagga meeshan dhaqaal ahaan baan leeyahay waa midh meesha ku jira ummadduna ay ku wada socoto waana laga yaabaa qofka mararka qaarkood siinta inay ugaba qiimo badnaato amaah waa sunne marka iijaab iyo qabuulna waa muhiim waan ku amaahiyey waan ku horumariyey si aad usoo celiso waxyaabahaynu kusoo marayna salamka ee dee sife lagu tilmaami karayo dhammaantood wuu ku banaan yahay in la kala amaahdo haddaba ajal ma laha buu waa masale ay isku khilaafsayn culimadu oo dee xagga waktiga macnaha waxay leeyihiin dee cidhiidhi bay ku noqon kartaa qofkii dee amaahday aayaddu laakiin marka adeegto sidan aayaddan aynu akrinay ilaa ajalin musaman bay sheegtay ilaa muddo magacaaba aimo fara badan baa markaa dee taa daliishanaya walaa yajuuzu fiihi shardu lajal in ajasha waxba la shardiyo ma banaana buu leeyahay fain kaana lmuqtaridu muusiran wakana lilqardi xadun fi ljl shardigaasi haddii dee laga yaabo muraad inuu ku tacalluqo un mooyaane shardigaa waxba la xidi maayo le amaahdan shardi kale la raacin maayo manfaco soo jiidaya oo haddii dee manfaco uu soo jiido oo shardigaa la raaciyo dee wuxuu noqonayaa bahalkii intarastigii iyo ziyaadadii saarnayd qofkan waana iska dhacdaa imaka dee intay u yimaadaan tijaarta kuwa gaaladii ayay idhaahdaan idin aamini mayne boqol kun oo dollar anu shaqaalaha iyo hawlaha kusii qabsano bal na sii siiy dee marka bishu ay dhamaatana boqol iyo shan kun baana kusoo celin doonaa shantuna waa khidmadii marka qofkani de waa qardi waxa weeyaan waa qardi maca nafc oo nafci baa la shardiyay inuu la socdo waaba caynu riba ila ilaahay waa kii lahaa falakum ru'uusu amwaalikum raasumaalkiini baa leedihi laa tadlimuuna walaa tudlamuun iyagu marka waxaa laga yaabaa bangi baan jirin oo inay dadka mar hadday bangigii ay ka faa'idaystaan ribada aanu jirin inay ribadiiba si toosa ugala xidhiidhayaan dadka haddaba manfacadii maxay noqon kartaa ka raddi lajwad shay wanaagsan oo lasoo celiyo amase calaa an tabicanii cabdak addoonkaaga inaad igaga iibiso bikadaa waxa ah fa inahu riban dee waa riba taas wuxuu hi niyo waxaan ku ku amaahiyey shaygaasaan ku amaahiyey nusqadan qadiimkaadaan ku amaahiyey kitaabka laakiin mid broy ke oo cusub waa ajwadkii moogta waa ribadii raashinku amaahiyey iska yaro daciifa bilcusub buu leeyahay ama waxa u ihi hebelo waan ku amaahiyey dee ku ixsaan sameeye wax kale iga iibsa ixsaanta adiguna alaabtaadii caynkaa iyo caynka ahayd iga iibi waa kullu qardin jara nafcan fa huwa riba amaah kastoo dheef soo jidaysa waa riba fain radda calayhi lmuqrid haddii uu kii wax fain radda calayhi almuqtarid kii wax amaaday haddii usoo celiyo qofkan ajwada wax kii hore ka wanaagsan min gayri sharطin iyadoo waxba aan la shardiyin jaaza way iska banaantay qadiyadda waxay afeyneysaa xagga anfaca marka la eego waa shardiga oo dee axaadiista qaarkood waxay tilmaamayaan ama aayaadkaba dee amaahdaa iyada ahi markay maca ziyaadata inay riba tahy waxaa kaloo nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam intuu qaalin sii amaahday inuu yihi qofkii markii geeli sadaqadu yimid war qofkii amaahda inagu lahaa haloo celiy kiisi mid lamida ma hayna baa la asxaabtu waxay idhahdeen qaar ka wanaagsan un baan haynaa war kuwiina ugu fiicani waa kuwiina si wanaagsan ugashi baxe eh bal ninka kiisii mid ka fiican hala siiya bu mid ka fiican un hadda haytaan dee kaa ka fiican siiya bu halkaa waxaa laga faa'idaystay goortay ribo noqonaysaa marka la shardiya un inay laakiin haddii aan la shardiyin ee qofku markuu gashi baxayo wixii uu amaahda u qaatay wax ka fiican uu ku gashi baxo taasi ribo noqon mayso waa gashibax fiican wey marka muqrid iyo muqtarid mustalaxa la soco kan aan ta'da lahayn waa amaahiyaha daynbixiyaha wey muqtaridna kan ta'da lehna waa ta ku dheefla la idhaahdaayo waa ka dayn qaataha wey daymaysi min gayri shardin jaaza wayajuuzu waxaa banaan shardu rahni wadamaan labada way iska banaan yihin inuu qofkani yidhaahdo hebelow soo iga abahan maysa waayo rahani dhig way iska banaanta oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam nin yahuudi ah ayuu raashin ka doonay inuu amaahiyo kii baa yidhi waxaa laga maarmaana inaan helo rahani nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka yaro calan calaa waxa weli war uu ogyahay balaku dhacday in dee laga aaminay samooyinkiiyo dhulkaba eh waan usoo celin lahaa markaasu dabeedna ee qalabkii rahantaha u dhibay haddaba rahan idhib waa shardi iska ansaxaya damaanna waa sidoo kale oo inuu idhahdo yaa kaa damiina bal ii keen damiinu musallam igu shubaha dhow lacagtan dee haddaad dha haddii la hubo waayo ka duusha meesha shardi wax u dhimaya maaha wayajibu waxa waajiba haddaba markay ansaxda amaaha radd lmil in wixii wax leeg la soo celiyo wain akada canhu ciwadan ciwad hadduu ka qaatana jaaza way iska banaantay hadduu qofkani ka amaahday xoolo xoolihii oo kale ha ku keeno kaash kii oo kale ha keeno raashin kii oo kale ha keeno reermiigaa waxay kala amahanayaan hadhuur aada u wanaagsan ama beriis xeerkoodu waxa uu yahay wixii la keeno un in lagu gashi baxo marka dambe way si kala amahanayaan waxaa laga yaaba iyagoo hadhuur aada u fircan kuwa hore laga soo amaaday kirmici liita oo kiriyaa la siinaya in kuwaa la siiyo dabeedna marka dambe macalkarah unbay ku qaadanaya iyagoo da diidan laakiin haddana waa nidaam ay iska leeyihiin raddulmer wixii oo kale un wey fi lqard lmithliyi wlmutaqawami suura waxaani hadduu mithli yahay dee mithligu waa wixii la galaanmiiso ama la miisaamo maa xasarahu lkaylu wlwasnu wajaaza salamu fi waa intii una la qaato laakin haddii uu yahay wax mutaqawima dee qiimihii un hadduu xoolo yahay hadduu raashin yahay hadduu lacag yahay soomaali weyntii bay ku odhanayaan boqol kunbu ayaan ka amaahday dee boqolkii un baan siinaya maya misligii baa jira islaamku cadaaladu ilaalinaya misliyadani suurada maaha waa qiimaha waxani waa anu qiimihii leeyahy ciwad wain akada canhu ciwadan jaaza waxay ujeedaa inuu idhaahdo hebelow ii bedel maxaan kugu lahaa boqol kun toban shaaris iska banaa wey toban dadbadooda raashina igu bedel wain aqradahu hadduu amaahiyo ninkan adduun uma laqiyahu uu kula kulmo bibeladin aakharaba kula kulmay wadan kale la amaahiyihiyo jooga fataalabahu uu ka doono isii buuri lazimahu dafcu dee inuu udhiibaa waajiba in kaana dahaban haddii ay lacag haddii uu dahab yahay aw fidatan ama lacag wanaxwahuma iyo wixii lamid ahe fudud qofkani dee goorta uu u baahdo in la siiyo wey ilaan ixsaabku isaguba markii hore samaynayay waxba kaamu faa'iidayn aan samafo lahayn baahidaada unbu ku tixgeliy baahidiisa u tixgeli adigoo halkan kaga amaaday hadii isagoo baahan u berbera kugu arko dee isiibuu ka odhan karaa inaad siisaana waajib bay tay kol haddaad hayso haddii aanad hayninna wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara in lagaa sugaa dee waa waajib layulwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatah qofkii oo helaya inuu meermeeriyo saaxiibkii gashiga ku lahaa waxay xalaaleynaysaa in la xidho iyo in la eedeeyo labadaba laakiin waxani hadduu yahay weeye dahab iyo lacag macnaha wax kaashahoo fudud uu soo qaadan karo wain kaana haddii uu yahay lixamlihi mu-ana haddii hawli ku sugan tahay soo qaadidiisa naxwi xintatin wa shaciir waa qamatidi iyo heed iyo kuwaas falaa maya iyada bu ihi marka muqtaribkii waajibkumaaha inuu muqribkii udhiibo bal talzamhu lqiima qiimihii un baa lagu leeyahy masalan shaygan isagaa waxaa dee uu yahay wax u baahan in la raro oo hawl iyo dee qarash iyo waxaas ayuu ubaahan yahay waxba ku waajibi maayaan qofkan inuu bixiyo oo dee waxaa laga yaabaaba qarashkii inuu isagaba kusoo jihaysto ilaa halkii lagu kala qaadanayo oo kale inuu geeyo laakiin waxaa xaqu u leeyahay in qiime loo bedelo u ihahdo toban gadbadood baad igu lahayd soo maha lacagtoodii waa bal talzamhu alqiima qiimaha un weeye waxaa ku waajibaya laakiin alaabtan faraha badan raridda iyo hawshiiyo qaxarka u baahan waxba dee kuma waajibayso inuu bixiyo ninkii lagu lahaa qiimaa loo rogi karaa cumuuman waxa uu kusoo ururiyey bahashii amaahda la odhan jiray dee in sidaa sidaa fiican loo kala amaahdo wixiina ay wax macruufa yihiin qof walbana sidaa xaq loogu leeyahy ribadiina laga ilaaliyo baabu rahn rahantiibuu halkan ku sheegaya rahan dee inaguba rahan unbaa la idhaahdaa marka af soomaaliga laego sidaan af carabigan unbaa loo yaqaana kalsooni iyo waxna dee waaba laga yaabaa in ay yidhaahdaan markaa rahantan dee sida xagga dambe aad ku arki doonto qofkii waxaa looga qaadayaa si uu qofkani usii kalsoonaado oo wixiisi hadday dhacmaan hadhow uuga goosto halkan asuu ku xisaabtamaya fa in amina bacdukum bacd ayaa dee ammaanadaasaa yaraanay oo kolka ammaanadaasi ay yaraato ayay rahantu imanaysa markay ammaanadii timaadana ee aada qofkii aamintana oo laga yaaba da inaad iskabadiiso aduba xaq uu leeyahay qofkan uu xamaahinaya laa yasixu ma ansaxaysa rahantani ilaa min mutlaqi tasaruf qof tasarufkiisa uu wanaagsan yahay oon maxjuur ahayn ayuu ka ansaxaya bidaynin laazimin dayn sugan ayaa laysu rahan ayaa loo rahan qaata ka samaniga waa lacag iyo walqard ama mase ya-uulu noqonaya ila luzuum dayn usii socota inay taagto oo ay sugnaato ka samani waaba lacag oo fii muddat alkhiyaar muddatlkhiyaarkii ku jirta waaba kuwayaalahaas oo kale rahanta waxaa igaba koori dee qof tasaruf leh laakiin kuwan dambe xagga dambe oo ku xusaya kii waalaa iyo ilmihii yalaa iyo dee inuu idhaahdo qof baan rahan udhiibayaa dee ma banaano waxiibsigiisuba dee muu banaanay sidaa darteed qofka la mucaamaloodaa kuma eedbaxayo mutlaqu tasaruf waa inuu yahay oo si aan ummaddu dee u dawaqin oo mucaamaladu ay u hagaagto dadka hagaagsanin wax laga lala mucaamaloodu islaamku dhigaya haddaba waxaan dee rahaanta loo kala qaadanaya waa inuu yahay dayn laazima dayn laazima waxaa uga jeedaa dayn la isku leeyahay oo sugan waa inuu maxaa dee kalsoonida loo doonayaa waa inuu yahay gashi la isku leeyahay sida lacag la kala qaatay iyo qardi kanaynu imika soo marayne wax horaba loo kala amaahdo dee lacagba noqon kare lacagna wuu noqon karaa kalena wuu noqon karaa waxaa iska dhici kara daynkii inaanu weli sugmin laakiin uu sii sugmayo oo imika kitaabkan baad iibsatay lacagtiina waad bixisay oo waa samantii markaas khiyaarna waa leeli amaba salamkii imika aynu soo marayni ayaad samaysay oo lacagtii baad usii qadintay ninkan oo waxaad tihi gado raashina i keen lacagtana waad usii dhiibtay waxaad tihi hebelow dee rahaan sii dhig adugu badeecadii la kala iibsaday oo waktigii khiyaarka maraysa inaanu weli iibkii sugmin baynu soo marnay iyada qudhigeeda raantii waa loo kala qaadan karaa yaanu iibkiiba su- sugmine ee ya-uulu ila lazuum wuxuu usii socdaa inuu sugmo oo iibkii dee waajibo ayuu usii socdaa khiyaar baha jire waxaa iska dhici karta khiyaarkan dee inuu meesha ka baxo fain lam yalzamhu dayn haddii dayntani aanay ku sugmin qofkan bacdu weli mithlu an yarhana qofkii waa inuu rahan uga qaato calaa maa sayuqriduhu waxa uu amaahin doono lam yasixa ma ansaxayo dayntani dee waa daynaan weli sugmin macnaa ixtiraaskunbuu sheegay shardigaa hore wixii ka hoosbaxay waxa ku yihi hebelow waxaan ku amaahin doonaa boqol kun laakiin barorta sii dhig rahanta barorta waxaad sii dhigtaa kitaabkaagaas rahanta a ii sii dhig dee horta amaahda bixi waaye markaad amaahdii bixiso wixii gacantaada ay ka baxaan ayaa dabeedna rahantii xaq u leeday daynun lam yalzam bacd weli ma waajibin dayntaas may sugmin dee dayn la kala qaatay baa rahan lagu kala qaataaye dee inaan lama kala qaadanin maxaa rahanteedu taraysa fain lam yalzamhu daynu bacdu weli qofkii laguma yeelan gashigi dushiisana muu fuulin mithlu an yarhana waabaynu ka rahan qaato calaa maa sayuqriduhu lam yasixa ma ansaxayo wakadalika alrahnu calaa nafaqati zawja almustaqbila haddii ruuxii dumarka ahayd ay tidhaahdo biilka aada isiin doonto rahanisii dhig maya taasina ma ansaxayo wa shartuhu iijaabun wa qabuul labadani waa inay jiraan oo mar walba dee wixii cuquuda is-afgarad waa inuu jiraa can talaati oo labadan qof waa in dee waan ku rahan dhigay iyo waan aqbalay rahanta ay timaadaa walaa yalzamu kuma sugma rahantani ilaa bilqabd gudoomashun bay ku sugnaataa biidni raahin kii dhigayeyna uu fasaxo oo raahin iyo murtahin raahinna waa kii dayn bahashan dhigaya murtahinna waa kii daynta bixinaya ee isaguna taku dheefla weeyaano dee rahantan kalsoonida usii haysanayay cayntan la rahan dhigayana marhuna la idhaha caynun marhuna waa wixii kalsoonida ahaa wey isaguna markaa kan taada lihi had iyo jeer waa gashigu ka maqan yahay ee kalsoonida waxaan usii haysanaya haddaba waxani goorta u sugmaya waa in dee uu guddoonto qofkan isagee gashigu ka maqan yahay waa mid dee raahinkiina waa inuu fasaxaado waa inuu udhiibaa ama u idhahdaa hebel u qaado oo rahaan usii hayso ila haddaanu fasixin boombay ogaanaysa oo boombay saxoolihiisii dee bilaayada ku qaatay bay noqonaysa fayajuuzu waxaa banaan liraahin ninkii rahanta dhigayay fasquhu baa banaan inuu iska fasakdo qabla alqabd waidaa lazima labadaba labada jeerba waa fasakhan karaa ninkaas waxa uu xaq u leeyahay buu ku yihi ninkan la yidhaahdo raahinku waa kan gashiga dhigaye rahantan iyada ah intii aanu guddoomanin ninkii daynta lahaa inuu yidhaahdo ka noqo kuu rahan dhigi maayo intii uu xataa u dhiibay uu guddoontay ninkan gashiga lehi inuu idhaahdo waan fasakday xaq buu leeyahy labadaba oo caqdiga ama heshiisku dhinaciisa uu ka furan yahay dee saaxiibkii kalena igu shubin buu leeyahy soomaad fasakhanin dee kalsooni la-aana la joogi maayo aidhi isagana taasaa u furan dee inuu xaqiisii ka raadsado hayunbuu ku leeyahay mar haddaad adigu dee kalsoonidii la noqoto wa idaa lazima marka ay rahantii laasimto labada jeerba haddaba fain itafaqa hadday ku heshiiyaan labadii qof ee daynta iskulahaa rahantu dhex maray an yudaca in la dhigo alaabtan cinda axadihimaa midkood aw haaliin ama qof saddexaad agtiisa in la dhigo wadica dee halkaa ay ku heshiiyeen ubaa la dhigi wailaa haddii kale wadacahu alxaakim ninkan maxkamada joogaa si ummadda ukala hagaajiyo wuxuu dhigayaa rahanta cinda cadlin qof dee caadilhoo lagu kalsoon yaho midna siinayn waxan istaaminad la-aan baa meeshii ka muuqan haddaba hadday iyaguba hawshoodii dhameeyaan oo idhaahdo hebelow alaabtaa rahan ha ahaato laakiin agtaada ha taalo ama agtayda ha taalo madalkii gashiga lagu lahaabaa wuxuu leeyahay dayntii dee waan qabaa waanaan kuu keeni doonaa laakiin dee alaabtaa bakhaarkayga taalla e isaga agtiisa wey kii daynta lagu lahaa kalsooni uhayso oo ilaasho waayo ha ii taalla bakhaarkaaga halkaasaan ku ilaashanayaa markaa maalintu qaadayo inuu dee daacanka ku dhegaya waxaa kaloo heli karaa dee kan gashiga uu ka maqan yahay inuu idhaahdo may halkaagaa ku aamini maayo agtayda soo dhig bakhaarkayga soo dhig daanuu heli karaa haddii ay dee iyagii kala meeraystaan mid saddexaad baa loo dhiibi karaa alaabta dhexa loo dhiibaa la odhan karaa sida dee macruufka ah war halkaa heleb hebel hebelkaa inoogu dhiib saasaa la odhanaya labadoodii murankoodii baa sii bato waxba way ku heshin waayeen saddexdaa midnaba dee xaakimkiibaa waxa uu leeyahay hebel ha loo dhiibo qof caadila go-aanka isagaa ku midaya marka dee meel nidaam ka dhisan yahayba uy markaas oo dee xaakimkaasi markaa uu ilzaam leeyahy wa shardu lmarhuun waa cayntii iyada reenta loo qaadanayo shardigiisu waxa weeye an yakuna caynan dee wax la taaban kara inuu yahay oo yajuuzu baycuhaa dee in la yidhi anahay banaan waxaan dee reenta loo dhigaya waa inuu ya hadhow wax laga goosan karo oo macnale dee oo cayn ah cayn haddii u hi dee manfaca maxaa la rahaan dhigi gaadhigaa lacagta kasoo baxda iyo wadashadiisa iyo xasaanku rahaan dhigay wax arina maaha taas gaadhiga laftiisa rahana udhigo walaa yanfaku min arahni rahanta kama socon karo shay-un shay tegayaa ma jiro rahanta baxaya xataa yaqdiya jamiica dayn dayntoo dhan ilaa u guddoonto waxaa laga yaabaa shayga rahantii inuu waxyaabo isku jirjira yahay masel ama raashinoo kale toban gadbadood uu yaho halkaa yaalo isaguna lacag qadarkaa la-eg buu haysta lama kala qaadi kara alaabti shayun min min arahan wax rahantii kamida lama sii kala guri karo oo kii rahanta dhigay ma odhan karo tobankan gadbadood labaa sii qaadanaya saddex baa sii qaadanaya ilaa dayntiisii uu dhamaysto ninkan gashiilaha ahi rahantii waxba lama farafarayn kare sideedaasay u ooleysa halkaasay ooleysaa wey laa yanfaku min arahani shay-un shay dabadda ubaxayaa ma jiro xataa yaqdiya dami- jamiica dayn ilan kalsooni buu haystee dayntiisii ha wada helaa ninkani markaasuu kii kalena qaadanaya alaabtiisa walaysa liraahin kii rahandhigaha ahaa uma sugnaanin an yatasarafa fiih inuu isticmaalo alaabtii rahanta ahayd bima yubtilu xaqa almurtahin qofka rahanta uhaysta xaqiisii wax burinaya oo rahannimadii shaygan ka saaraya uma isticmaali karo ka baycin wahibatin oo haddii halkan uu udhiibay masal alaabti gaadhi buu rahan udhigay markaa inuu iibiyo iyo inuu cid siiyo de maya maxay de xikmadeedu waxayd inuu kalsooni uhaysto soo taa kalsoonidiiba ka baxda kalsoonidiiba soo taa ka baxday hadduu iibiyo ama cid siiyo aw amase yanqusu qiimatahu qiimadiisa wax nuqsaaminaya kalubsi walwad haddii ay alaab ahayd masalan dee inu in oo dhar ahayd inuu xidho maya hadduu gaali ahaa wuxuu rahaan dhigay oo uu cusub yahay cuseybkaas inuu ku iibsamayo haddii la dhaqaajiyana dee duugaan la iibsanay inuu noqonayo ama lacagtii lagu lahaa uu hoos marayo markaana inuu kaxaysto oo uu isticmaalo maya ila qiimadiisii baa nuqsaamaysa oo dayntii bay hoos maraysaa lagu lahaa haddii addoon ay tahay oy qiimo ku leedahay in dee bikaaranimadeeda lagu daahin dee inuu wadii sameeyo yidhaahdo anaa loo adeer dee way ku ag joogtaaye dee rahaanun baad adigu uhaysatee maxaa kaa saaran inuu idhaahdo maya war way nuqsaameysaa buu leeyahy haddii aad u dhawaato de yaa iga iibsanaya wadigu waa kaa ku sheegaya alwau liljaariyati lmarhuna walaw kaanat sayiban laa taxbil walaa yajuuzu ma banaana buuhi bimaa shay laa yaduru walaa yajuuzu mise yajuuzu bukuu dhigay adiga ya aladaasi meesha aanay ku jirin matniga ayso bilaala ma a awa dee laadu laakin inaanay jirin bay usocotaay o ixtiraafki wey wayajuuzu waxa banaan bima tasaruf baa iska banaan laa yaduru aan dhibay ka rukuubin wa sukna wayaalaha shaarixa laftiisu laa laadaa male masqada shaarix faydulilaahi alaabtii iyada hayda rahanta loo haystay waxyaabihii aan waxyeelo ku ahayn ama aan dee cayntii luminay ama qiimihii nuqsaaminay taas iyadu waxba dhib male masel gaari buu ahaayo dee uu iska fuulaya haduu halkaa yaaliy hadii la fuulo qiimihiisi goordho marka la idhaha la iibiyo nuqsaami maayo mar gurigaa haysta buu hi afarta maqsina gurigii hadii uu dego kana dee garaamkiisii unu haysto kalsooni u haysto oo dee sidaa maxkamaduna ugu qoraal ugu samaysto inuu rahaan uhaysto dee kana uu iskaga jiri gurigaa uu ku jir un baa rahaan loo haysto dee guriga maxaa udhinmaya hadduu iskaga jiro ninkani saaxiibkan kale gash gashiilahayna uu rahaan uhaysto wax dhiba male walaa yajuuzu ma banaana rahnuhu rahantan inuu u rahan dhigo bidaynin aakhara gashi kale walow cinda almurtahin murtahinka agtiisaba ha ahaato gaaligan isaga ah mesal wuxuu u rahan dhigay dayn lagu leeyahay inuu mid kale soo kaxeeyo yiha adna qabso adiguna sugashigumaad lahayn adna rahan u hayso isku ood baa la idhaahdaa oo ninka kale rahan kale sii baa la odhanaya laakin dee gaaligani nin buu rahan ayaa uhayste ninkan kale ha ka dul keenine ka daa walaa yajuuzu rahnuhu cayntii kalsoonida loo haystay bidaynin akhar walow cinda almurtahin waxa uga jeedaa qofkan murtahinka agtiisaba ha oolayo oo murtahinkan macnaha marka hore alaabta sii haystay haba la yidhaahdo isaguna ha hayee waxaan laba daymood la isuguma geynayo falaa yajuuzu an yarhana baytan calaa miatin cinda camri uma yaqdi minha tisciina uma yaakud minha mia ukra wacala raahini buuhi haddaba ninkan dee daynta lagu leeyay alaabtana rahan dhigay waxaa xaq loogu leeyay mu'anat rahn ee alaabtan uu rahan dhigay hawsheeda ilaa waxaa iska suuragala inuu neef xoolaa rahan dhigo waxaa iska suuragala gaari u shaqaynayaa inuu inuu rahan dhigo oo dee shidaal iyo qarash u baahan marka wixii hawlehe uu u baahan yahay dee alaabtan iyada ah ha siiyo neef xoolaa hadduu rahan dhigo ee ciddii raacaysay iyo sidoo kale raashinkiisii iyo ciddii dhaqaalaynaysay ilan isaga milkigiisii wey waa waxaan iskale kalsooni baa looga hayaa isagaa lagu leeyahy wa cala raahini mu'anat rahn laakiin ninkan kalsoonida uhaystaa inuu idhaa de adigu daber xaquguma leh ar anigu dayn baan le waa waxaagii anu waa ilaashanayaan hagaaji buu leey wayalzamu biha waa waajib ku adhe hadda siyaanatan lixaqi murtahin ninkan isaga ah ee raahinka ah mu-anadaa iyadaa inuu dee ilaaliyo oo uu dee hirgeliyo cayntaa iyadaa waa waajib xaqii murtahinkaana loo ilaalinaya hadii cayntaasi ay dayacanto masala neefkii xoolaha waxba la siin waayo dee uu iska baktiyaya xaqii murtahinkiina u lumaya markaa waa dhacmaya wayulzamu biha yulzamu soo maha wayulzamu biha waajib baana laga dhigaya ninka raahinka ah waxaa laleeya warya alaabta dee hagaaji shaygan raahanta u yaala haddii masal ay tahay meel xeebahoo dee ay daxalaysanayso isaga saliidaynteeda iyo qalabira haddii ay ta hagaajinaya si aanay waxu noqonin xaqii murtahinka gashibixiyahan kalsoonida haysta xaqiisa iyo lumin baa la leeyay ila halkan goor walba ka goosanaya hadduu iha aniga waxba igaba gelina dee ninkaasaa kalsooni uhaysta hawadoodo qaadigu amar buu siinaya wuxuu leeya adigu daber alaabta hagaaji walahu waxaa usugnaaday ninkan ninkan isaga ahee rahanta dhigay zawaa-iduhu cayntan wixii kasoo baxa ee dheeraada ka labanin wa samaratin caanihii iyo midhihii intaba isagaa iskale waxaa laga yaabaa inuu yahay beer inay tahay waxaanu rahan dhigay midhaheedii isagaa leh baabuur shaqaynaya inuu yahay kirada kasoo baxda isagaa leh guri inuu yahay kirada kasoo baxda isagaa leh alkharaaju bidamaan soomaad arkeen xadiida kharaajkan soo baxaya wuxuunu daba socdaa un qofka damaanaya waxan ama damaantiisa uu ku jiro ee hadhowta xaggiisa u raacayo wa waladin wa bayd hadduu xoolo ahaana oo uu dee dhalo neefkaa xoolaha ahee dee rahanta u hayay isagaa iska leh ukuntii isagaa iska leh halumasa wixii rahantiiba haddaba meesha ka baxo balaaya ku dhacday sidee loo daberaya wain halaka haddii alaabtiiba ay baabaado cinda almurtahin ninkii kalsoonida uhaystay baa alaabtii agtiisa ku baabaaday bilaa tafriitin isagoon gaboodfal samaynin lam yalzamhu shay-un waxba laguma leh aw bi tafriitin ama isagoo gaboodfal sameeyey daminahu waa mag dhabayaa markaana ninkani dee kalsooni buu haystay masal alaabta ah agtiisi baa laga xaday waa la kala qaadaya taqsiir inuu ka yimi iyo inaanu ka iman ee taqsiirku dee wuxuuna loo eegayaa un curfiga hadii masal bakhaarka la dhigi jiru daaradaa iska dhigo dee tafriid baa ka yimid haddii ay ahayd alaab qaaliyahoo dee qasbada lagu ridi jiro mafishkaa damba iska dhigo dee tafriid baa ka yimid calaa kulli xaal haddii aan gaboodfal xaggiisa ka imanin oo aafo samaawiy alaabtan ay ku dhacday ama ay gubatay ama daad qaaday isagu wuu leeyahay gashigiisii waxana waxay ka dhacmeen kii rahanta dhigay ayuunbay ka dhacmeen haddii laakiin tafriid uu yimidna dee war male marka daminahu uu mag dhabaya waxaa laleeyahay adiguna rahantii adeer kugu dhacantay qiimaheedii iska keen war adiguna kii daynta lagu lahaayo dee gashi bax taasaa lagu kala hagaajinaya labadii nin walaa yasqutu kuma dhaco haddaba bitalafihi alaabtani hadday iska dhimato oo ninkani aanu gaboodfan la imanin shay-un min addayn dayntiisii wax ka midihin meesha kagama bixi karaan alaabtaa iyada halkaasa waxaa laga xaday bartii loogu talagalayba bakaarkiiba dee tuubbaa kusoo dhacay oo meeshii loogu talagalay buu ka xaday amaba aafo samaawiga ku dhacdo waa gubatay gashigii uu lahaa wax ka nuqsaamayaa ma jiro wixiisii wuu leeyahay waxaanu ku garamayaa oo ku dacweyayaa dee maanigaas wadaanta keenay buu leeyahay sababtan alaabtan aafada samaawiga ku dhacdo bal eega oo aniga maxaa taqsiiraha iga yimi laa yasqutu bitalafi shayi marcuun shayun min addayn wax daynta kamid ihi waxba kama nuqsaamayaan gashigiisii wuu leeyahy waxaana ninkii lahaabay ka dhacdeen wlqawlu haddaba fi lqiimati qawlu wa fi raddi qawlu raahin walqawlu hadalka la rumaysanaya dee la raacaya fi lqiimati marka la qiimeynayo qawluhu waa qawl murtahin ayaa la raacaya masel waxaa dee dhacantay alaabti soo in la qiimeeyo maaha marka masel lagu yeesho qofkan alaabti way dhacantay oo kalsoonida uhaystay in la qiimeeyay noqonaysa isaga dee laga qaado wixii ay ahayd dayntiisiina ha weydiista kii uu kulahaayo marka hala qiimeeya la wuxuu leeyahy sheegani boqol kun bu ahaa anigaas dee uwarhayay adeero markii ugu dambeysay boqol kun bu ahaa kii raanta lahaana wuxuu leeyahy mee laba boqol bu ahaa uu ka badnaa kanun baa la raacaya ninkan agtiisa alaabta ay taale kalsoonida uhaysay ayuunbaa qiimaha uu ku sheegay loo raacaya dabeetana kaasaa lagu waajibinaya waa kaa wey wlqawlu fi lqiima qiimadan shaygan kalsoonida uu haystay ee isaga ku dhacmay ee uu iska bixinayo qiimihiisa waa wixii uu ku sheego qawluhu qawl murtahin wey fi lqiimati ida talifa bitafriidihi wakhtalafa fi qiimatihi qawl murtahin baa la rumaysanaya wlqawlu fi raddi hadalka la aqbalayo xagga celintana qawl raahin ninka raahinkaa qawlkiisa wey alaabtii baaba la isku khilaafayba kani wuxuu leeyahay war kitaabkii aan rahanta uhayay sawtaan kusoo celiyey adaan imaad soo celinini sidiibu kugu maqan yahay uu leeyahay markaa keebaa la rumaysanaya waxaa la rumaysanaya ninkan la yidhaahdo ninkaan kitaabku ka maqnaay kalsoonida looga haysto gashiga lagu leeyay baa la rumaysanaya sababtoo dee asalkii waafaqsan yahay qawlkiisu asalku wuxuu ahaa inaan lasoo celin haddii lasoo celiyana markhaati iyo caddayn loo sameeyo ayay ahayd markaa kol haddaanu markhaati u samayn kolkuu u celinay waan kuu celiyo keliya kala wadi mayso falaa yuqbalu qawlu lmurtahin radathu calayka bilaa bayinatin markhaati la-aan baan kugu soo celiyay socon mayso wa faa'idat rahn rahanta faa'iidadeedu haddaba waxa weeye alaabtan kalsoonida loo haysto waxaa ka faa'iide ah baycu rahni cinda alxaaja baycu lcayni cinda alxaaja alaabtaa in la iibiyo marka loo baahdo ilaa wafaa'i lxaq ilaa xaqa intii uu ka oofinayo in dee markaas la oofiyo aladi huwa cala araahin macnaha xaqaa isaga ah intuu u gaadhayo waa la iibin doonaa misal hadday toban gadbadood tahay tobankaa gadbadood dayntiisii unbuu ka goosan doonaa ilaa xaqiisii u dhammaanayo oo xaqiisii uu u wada oofismayo ilaa wafaa'i lxaq xaqii uu qofkan daynta lihi uu iska lahaa ilaa uu u dhammaanayaa la iibin toban gadbadoodba lama wada iibinayo waa tusaalaheeni horaba laakiin haddii dayntiisii shan gadbadood udhigmayso ama sideed udhigmayso intaasun baa loo iibinaya inta soo hadhanayaa leh ninkii baa iska leh laakiin la odhan maayo tobanka wood xalaashoo dee kaasha loogu celiya wixii baaqi socon mayso laakiin dayntiisii inta ay ka goyso unbaa loo iibin doonaa fa in imtanaca haddaba hadduu diido arraahinu kii gashiga lagu lahaa ee rahantan dhigay kalsoonida looga hayay baa diiday min oo waxa uu leeyahay la iibin maayaba alaabta alla wax la iibinayaa ma jira bu minhu min albayci baaci buu leeyahay waan waan diiday alzamahu xaaki qaadiga amar bixinaya ogeysiisunbuu bixinaya xaraash buu leeyahay alzamahu xaakimu xaakimkii wuxuu waajib kaga dhigayaa ima alwafaaa aw albayc fain asara baacaha alxaakim meeshu dee muran ma leh qabsigana ummadoo lagu sii eedaa way kala dilaysa marka xaakimku wuxuu leeyahy laba mid soo galadeen gashigii u tiri yeeli waayo ha laga jaro may looydiibu sii badiyey asaraba waa taa baacaha alxaakimu dee waxa xaraashaya rahantii qaadigiiba xaraashaya kumana qabsan kara kii laga xaraasho jabran caleyh isagoo u dirqiyay baabu tafliis tafliiskani waxa weeye caydhow oo qofkii oo dee gashina lagu leeyahay gashi fara badan isagiina caydhooba amaba gashigiisii iyo waxa waxa kala batay dee wixii lagu lahaa gashigiisii iyo wixii xoolo lahaabaa kala batay ama isleegaaday muflis buu noqday asalku waxa weeyaan dee mucaad binu jabal radia allahu canhu nin saxaabiya buu ahaa aada u jaliil ahoo nishaab oo qiiro badan buu ahaa marka deeqdiisa ayaa aada u badnayd dabeedna dee wuxuuna ku batay un gashigi u buuxsamayba wixii xoolo lahaaba waxa dhacday in ay ku dhammaadeen dayntiisii ay ka badatay markaa nabigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi bal qolyahan quramada ayay aniga na kala gaad waan gashigagu leh wuu yeedhayo dee wixii xoola mucaad laga helay ayaa la xaraasho dee nimankii loo qaybiyay sidaa darteed dee nebiguna calayhi salaatu wasalaam u odhan or ninkan iskaga haday intan iskaga qaxweeye dee xuquuqda bani aadamka isagoo ilaalinaya ayuunbuu dadka xaqoodii wixii ay u gaadheen ayuunbuu u qaybqaybiyey u siiyey waana sababaha dee qofkii loo xajrin karo sida baabkan soo socota ku imanaysa qofkani markuu maxjuuru caleyhi noqonayo tasarufka laga xidhayo waa marka dayntiisiiba ay ka bataan wuxuu leeyahay oo waxaan uu dee xoolahayaa haddii dayntu ka badato dee waa laga xidhaya waa laga qufulaya waayo dee hore hadduu ugu sii socdo dadka waxoodii buu sii cunaya idaa lazimahu marka uu ku waajibo dhahab daynun xaalun dayn ku sugan oo aan waktiyaysnayn fa tuuliba dabeedna waa laga doonay faddaca alicsaara inaanu waxba haynin buu sheegay fa in cuhida lahu maalun haddii xoolo lagu ogaa qofkan xubisa waa la xidhaya xataa yuqiima bayinatan ilaa uu caddayn keeno calaa icsaarihi inaanu waxba haynin wailaa haddii kale oo aanu markhaati keeninna xalafa wuu dhaaranaya wakulliya waxaa loo banaynayaa sabiiluhu wadadiisa ilaa an yuusira intuu dee hodmayo ama hayntiisu fiicnaanayso qofkan gashi baa lagu yeeshay gashiguna wakti ma laha waa mid xaalo ah dayntii ama waa mu-ajal ama waa xaal waa gashi hadda laga rabo dabeedna wuxuu yihi maxaabaan dee bixin doonaa waxbaba ma haye halla waxaan hayaa ma jiro ninkaygaas mudugaasa iga dhaba sidaa lagu dayn maaye waxaa laleeyahy war xoolihii iyaga ahaa halkaa kuu joogay hemlaaye kuu joogay halkaa kuu jooga waa kuyo dabeedna wuu meeraystay waa la xabsiin doonaa marka kolkaa la xidhana laba midun baynu ka yeelaynaa inuu caddayn keena sheegaysa xoolihii inay ka baxeen oo faramarayn iyo inuu dee walla inoo maro oo ku xaabiyo inaan wax alla wuxuu hayaa jiro inuu maanta ku gashi baxo miladii iyo markhaati baynu ka rabnaa ninkan inuu sidaa ku meerayso maya hadduu labadaa mid keeno dee waa loo kaadinayaa ilaa an yuusira oo waxaynu uhogaansamaynaa qawlu llahi tacaala wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara taa horena waxaa loo raacayaa xadiidkii ahaa layulwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubata qofkani haddii uu xoolihii helayo oo dabeedna la yidhaa gashigii iska bixi oo uu diido in cirdigiisii meel laga dhaco dhegtiisa oo dee la aflagaadeeyo iyo in la xidho labaduba dee xalaal bay noqonayaan fa in kaana lahu maalun haddaba hadduu xoolo leeyahy qofkani daynta lagu yeesho wamtanaca min alwafaa'i inuu gashigii iska bixiyana waa diiday baacahu lxaakim xaakimkiibaa dee xoolo iibinayo xaraashaya wawafa can dayntiina dadka ayuu ka siinaya waa kaa mucaadba nebigu ka xaraashay calayhi salaatu wasalaam xooluu leeyahay guryo ayuu leeyahay gashina dee adhiidhu ahaa wuu ku go-ay dadkii daynta lahaana way soo xaadireen qaadidee imaan qabuun baa iman doona oo dadka waxoodi inbuu guryihiisa wiidin doonaa nin walbana waa loo tirin doonaa qaadi aan dee laalusheyn oo dee intuu qaxwahaasun qaatay aan aamusay ayaa laga hadlayaa marka fain lam yatim maaluhu bidayni xoolihii lagu lahaaba way bixin kari laayihin gashigii lagu lahaa oo waxa fara badan gashigaa ka badan xoolihiisa wasa'ala huwa kan gashiga lagu leeyahay baa weydiistay aw guramaauhu ama daynlayaasha ayaa waxay weydiisteen alxaakima qaadiga alxajra in laga xidho tasarufka xajara caleyh qaadigii waa xidhay macnaha tasarufku joojinaya ka crossgaraynaya adigu xoolahaas faragelin dambe kumeelkiis buu leeyahay ninkani nin caqlila buu noqday sidii mucaad oo kale radia allahu canhu oo dayntii isaga ahayd markiiu arkay inay xoolihiisa ka badan tahay ayuu yihi aniga xoolaha ah faragelin dambe kumeelkii qaadiyo ee wayka xajri igu sameyn oo xoolihii dadkaa haloo yimi ayuu leeyahay markaa waa laga joojinaya isagii baaba rufsadaa bixiyey haddii dadkii gashiga ku lahaa isagu haba diidee ay yidhaahdaan xoolahan annagaa leh daynta iyadaana kaba badan qaadiyow ninkan isagaa ka jooji maamul waxa iyagunbaa inay sii dhacmaye waxaan ku leenahay boqol kun oo dollar wixiisan oo dhamina waa konton waxa iyagiibaaba ka badan oo miskaayado wixiisii nus buu helay bal ka jooji haddaba codsigooda waa la tixgelinayaa marka qaadigu waa tixgelinayaa codsigaas xajara calayhi maxjuuru calayhi buu noqonayaa tasarufkii waa ka xidhay faragelinkuma leh maxaa dhacaya haddaba fa idaa xajara marka uu ka xidho tasaruf lam yanfud tasarufuhu fi lmaal hadduu xoolahaa wax kaga tasarufo wax iibiyo wax cidsiiyo socon maayo xoolihii iyagaa besel bacaldu haystayo dadkan uu kasoo rarayba ama waxaan isdilaaliinta u keeneenba wixiisa yarba waa ka badan yihi dabeedna waa lasoo weeraro waxaa laleeyahay dee intan baa annagaa leh halkaasaa lagaga xidhaya mid mushqaayad qaatun baa dee loo dhiibi doonaayo dadka wixooda uga soo saaro wiibiya isagiina wuu ka sabaynaya marka halkaasuu ka maraya intan soo socotun baa laga siin doonaa hadduu bar iibiyana lam yanfud tasaruf fi lmaal waa kii ka iibsaday waxaa laleeyahy soo celaada iska dhig ninkan wuu ka xidhan yahay oo mid waalan oo kalaa laga soo qaaday wayunfiqu calayhi wa calaa ciyaali uu ka biilinayaa ninkan iyo caruurtiisaba minhu xoolahaas uu ka biilinaya in lam yakun lahu kasbun haddaanu shaqo tegin qofkani de waa in biilkii la siiya miyaa la baktiinayaa bal horta inta waxaan la xaraashayo dadkii lahaa loo qaybinayo inta ka horeysa dee biilka ha kasii qaato ilaan bidhaantani in kastaba itaal kasta ha lahaatee wixiisii unbaa sii bidhaamaya marka ha laga sii biiliya ninkan laakiin hadduu wastaad yahay ama nijaar yahay ama mid shaqo taga waxaa laleeyahay waa xoolo dada adoo raalia ka xoogsi tag wey ka xoogsi tag intan dadkaasaa loo iibinaya wayunfiqu alqaadi calayhi cala lmuflis wacalaa ciyaali minhu min almaal in lam yakun lahu kasb uma yabiichu lxaakimu qaadigii baa iibinaya wayaxtaadu waana dadaalayaa dee xaraashka xaraash iyo xoolo jaban odhan maaye wuu dadaalayaa sixra suuqu ku iibinaya wayaqsimuhu wuxuu uqaybinayaa dadkii lahaa calaa qadri duyuunihim gashigooda nisba almiawiya intuu joogaabuu ugu qaybinaya qaadigii ha xaraasho laakiin dee waa mas-uul amiinna hawshan waa ka yahay inuu cid cadaadiyana ma ah markaa sixra suuqunbuu ku iibinaya hadduu guri yahay hadduu gaari yahay dadka dayntoodiina wuu siinaya dayntii waxay iska dhici karta alaabtii inay oofin weydo markaa boqolkiiba nisbada ay ku joogaan ayuu siinaya hadii boqol kun lagu lahaa dee kii toban lahaa iyo kii hadii masala boqol kun alaabtiisani ay tahay laba boqolna lagu lahaa laba boqol oo kunna lagu lahaa dee qofkii lahaa konton kun oo dollar iyo qofkii lahaa toban kun iyo qofkii lahaa labaatan kun dee isku si waxuma siinayo calculatorkaasuu ugu qaybinayaa boqoleyda nisbal miawiya kani boqolkiiba intaa ayay wixiisu noqonayaan markaa intaasaa ka khasaartay intaasina wuu leeyahay nisbadaasunbuu ugu xisaabtamaya kii konton kun lahaa iyo kii shan iyo labaatan lahaa dee waa in la labada shay la siinaya ay noqdaan dee wax isku soo laabmayo wax isku soo laabmayo dee kala badan waa inay noqdaan tusaale kastaa dee ku keeni kartaa nis waa nisbadun baa loo eegaya calaa qadri duyuunihim waa noocaa wey adigu maxaad lahayd labaatan adiguna maxaad lahayd konton waa sidaasa markaa kii kontonka waa in loo badiya laban laabka kale la siiya wain kaana fiihim hadduu dadkan daynlayaasha ah ku jira man daynuhu muajal qof gashigiisu waktiyeysan yahay lam yaqdi kaa uma gudayo aw man cindahu bidaynihi rahn lam yaqdi minhu shayan xataa yaxulla ajalu waayahay qofkan isaga ahi masal daynlayaashii baa soo xaadiro qaarna dayntoodu hadday rabaan wakti kuma xidhna qaarna wakti bay ku xidhanta kuwa waktiga dee imika uma gudaya laakiin wuu haynaya waxooda iyagana wuu haynaya oo ilaa waktigooda uu gaadho yajcalu alxaakimu maa yaqusuhu taxta yadihi walam yaqdi minhu shayun xataa yaxula ajalu daynlihii waktiga dayntiisu ku xidhnayd lama qabinayo horta oo lama odhanayo adiga waxaada dee ma aha wax hadda jooga ee k bal waa intu beri kale wax ku helaa iska sug loodhan maayo laakiin waa lagu darayaa qaybta wixii kusoo hagaagana maxkamadda qisdadeeda ugu haynaysa maalinta gashigiisii waktigii uu gaadho ayuu ugu shubayaa qaadib sida ujeeda waa taa wey wain kaana fiihim fi lquramaa daynlayaasha waxaa ku dhex jira man daynuhu muajal lam yaqdi uma gudo waktigan ilaa waktigiisii uu gaadho aw amase man cidbaa ku dhex jira daynlayaasha cindahu agtiisa bidaynihi rahn dayntiisii rahan u haysta kusa min amanihi lacagtiisii baa looga goynayaa biqadri daynihi dayntiisu intii ahayd baa la siinayaa isaga ninkan dee gashiga lagu leeyahay ee xoolihiisii maanta la xaraashayo dadkan daynlayaasha ah waxaa ku jira mid isagu rahanka haysta saddex daalood uu leeyahay baa la xaraashaya dadka daynta ka doonayaana waa afar qof qof baa laakiin wuxuu ka haystaa gaari oo wuxuu leeyahay anigu ninkan gaari rahana baa ka haysta daaraha ku heshiiya idinku anigu dee kan unbaa baan ka goosanaya isagaa looga dhamaystiraya boqolkiibana loogu eegi maayo wixiisi waxba laga tegi maaye wixiisi halkaa rahantaasaa looga dhamaystiraya saaxiibadan kale ama wax uga soo hadheen ama iy uga soo hadheen adigu sawdayn kumaad lahayn ha rahanna waad haysataa ka dhamaysta wey waxaadi ilan dabadu haystaa ninkani u dadaalay maogta markaa la odhan maayo soo qabo kusoo dar kusoo halkan kusoo dar lama laha aw amase man mid baa jira cindahu agtiisa bidayni gashigii isaga ka maqnaa rahnun ay taalo ida kaana fi lquramaai man lahu bidayni rahn khasahu lxaakimu qaadigii wuu ku gooni yeelayaa kan min tamanihi lacagtiis biqadri daynihi gashigiisu intuu ahaa wixii dheeraad ka noqdana wixiisii markuu ka dhamaysto dee waxaa loo celinaya yarudduhu cala lquramaa gaarigii markuu iibsado ee uu ka goosto kontonkiisii kun dee inta kasoo hadha wuxuu leeyahy saaxiibo ku darsada intaasaa kasoo hadhayn laakin uma celinayo kii mufliska ahaa ee dabadiirkii uma celinayo wuxuu leeyahy bal intanna ku kordhisa taasuu ka jeeda oo waxay isshabahayaan kan rahanta haysta kan soo socda oo iyaga dee xadiidkaa sheegaya xaaladooda walow wajada hadduu helo axadahum midkood cayna maalihi xoolihiisa caynteedii u helay allatii baacahaa lahu ee uu ka iibiyey fa in shaa hadduu doono daraba maca alquramaa daynlayaashu dhex boodi doonaa u dhex gelaya wain shaa hadduu doonana fasakha albayca ka guur buu odhanaya iibkii warajaca fiiha alaabtiisii buu hinjin doonaa xaaladiisu waa caynka xadiidkaa uu nabigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam qofka qof alaab ka iibiya dabeeto qofkiina uu caydhoobo wax ka iibiyo hadduu alaabtiisii helo fahuwa axaqu biha de isagaa ku xaqle ha qaad toban nin baa ayaa ninkan daynta ku leh tobankiiba markay yimaadeen ee xoolihiisii ageen nin un baaba ka helay un isagu gaarigiisiibuu ka helo waxa u leeyahy de anigu waxaan usheeganayaba kanuu haabaa dee wuu istaadhan u kaxaysan doona bal idinku kasii eegeega buu leeyahy baaqiga waa rahanlahaas oo kale oo bal waxaa la idinka cabsado baaqiga kale iska xaalxaala buu ley anigu kan waa ku nasiibsaday haddii uu arko markuu sidaa isha u mariyey buu arkay in wixiisi aanay ka wada dhacmayne uu helayo kolleyba oo waxaan la iibinayaa uu ka soo baxaya wixiis inoo qayba u odhan doonaa gaarigana ku iibiyo isku qiimeeya uno aniga gaarigaygu toban kun buu ahaaye tobankii kun un isiiya inuu idhaahdana wuu heli karaa taana xaq buu leeyahy toban kun baa gaariga ka siiyey markaa dee tobankayga un iga soo jaro oo iska xalaasha saasuu ku socodsiin karaa baaraba maca alqurabaa'i waaka wain shaa fasakal baycana iibkii horeu leeyahay ka guur oo rajaca fiiha cayntiibuu ku noqonaya hadee wuxuu iska qaadanaya alaabtiisa maxaa yeelay qofkani wixiisii baa usii muuqda kaa hore rahantuna kalsooni buu hayay dadka kale waa ka duwan yahay laakiin kolkanuu caynta ku noqonayo waa inaan maanic jirin ilaa an yamnaca maanicun min arujuuc fiiha wax u diida cayntan inuu ku noqdo inuu jiro mooyaane wax u diida cayntiisan inuu qaato hadduu jiro dee ma qaadanayo ee quramadii unbuu dadkii daynlayaasha ahaa unbuu la qaybsanaya maxaa diidi kara cayntii inuu ku noqdo mr an tustaxaqa bishufca aw rahni aw khulidat biajwaza wanaxwi dalik waa saddexda arrimood oo dhaca an tustaxaqa bishufca cayntiiba shufca loo qaata shufco ayaa loo qaata oo haddii shufco loo qaato dee kuma noqon karayo nin kale nin kale kusii wareeg oo nin kalea sii iibsaday shufcada dee halkeedaynu ku gaari doonaa baab gaare markay laba nin guri sida masaajika oo kale a wada leeyihiin oo midi uu iibiyo qaybtiisa kaa ku hadhay lacagtun buu celinaya saaxiibka soo galayna ka socu leeyahay imisuu kaa siiyey qaybtan wuxuu leeyahay shan kun adeer shantii waatana khayr allah ku siiye mid soo kordhaba karayno ka horan isla ibdarayni bal kasii soca buu leeyahay iska tegayaa marka haddaba qaybtan uu ku noqon lahaa dee nin kalaa la wareegayba oo shufco kula wareegay dee markaa maanic baa jira cayntii cayn saaloon ma aho sideedii nin baa la wareegay waa shufcadi wey aw rahni gaarigan isagaa hadii uu ninkan ka iibiyo ninkiina uu caydhoobay nin kalaaba raanu haysto isaguna dayn ku lahaa dee kuma noqon karo gaari ee carabkiisu waxa weeyaan dee wixii uu dadkan ka helo hayla cayntiiba dee nin baa kalsooni haysta gaariga laftiisiiba daynlayaashiia aw khulidat biadwadana raashin buu ahaa raashinkiina waxaa lagu dhex daray mid kasii wanaagsanba sidaa darteed kuma noqon karayo dee dadka kale ay dulmi ku tahay markaana waa hasugawey macnaha dadka quramada ah ayuunbu wax la qaybsanaya markaana waayahay wayutraku haddaba xooli baa la xaraasho maxkamadii xaraashtay wayutraku lilmuflis kii caydha ahaa waxaa looga tegayaa dastu sawbin yaliiqu bih badlad ku haboon ninkan waquutuhu iyo biilkiisa waquutu ciyaalih iyo ciyaalka biilkooda yowma alqismati maalintaa lagu kala tegayo ninkani waa dhacnay ogow almuflisu man laa man laa dirhama lahu walaa dinaar bay yidhahdeen markii nabigu uu weydiiyey war mufliska maxaad tidhaahdaan ayay yidhahdeen waa kaan shilin iyo caano toona haynin wax alla wuxuu hayaaba aanu jirin dirham iyo dinaar markaa waa ka camalkii si uu soo shaqaystay adduunyada aakhire lagala wareege laga tiriyo ayuu nebiguna ku fasiray haddaba ninkan marka maxkamaddu wixiisii xalaashay isagiina meesha uu ka cawlan yahay waxaa laleeyahay bal horta arratira dastigu waa dadlad wey nin ku cunantoo de hadduu nin sarkaala ahaa dee waa loo buurbuuri doonaa waxaa looga dhigayaa dee mid fiican oo maaragtay bilicl hadduu nin iska dee ahaa suuqa iska ordayana mid ku haboon iyo dee maalintaa masaariifteeda adduunyadu waa qutulyoomkaasuna wixii ka dambeeya ama shaqo taga ama shaxaata wey dadkani waa waxaan dad baa lahaay baabulxajr xajriga oo halkan ku sheegayaa waa dad maamulka laga xidhay sida kanaynu soo marnay oo kale maamulkii adduunyada ilaan xoolahani xikmadda ku fadhiyaanoo islaamku wuxuu arkaya inay muhiimad weyn leeyihiin inuu xalaal kasoo shaqaysto xalaal ku bixiyo si xalaala loogu wada dhaqmo sadaqadii uu bixiyo biilkii dee waxa weeyaan maalkii qiimuu ku fadhiya marka ciddii ku xadgudbaysa lama ogola laa yajuusu ma banaana tasarufu sabiyi waalmajnuun ilmihii yaraa iyo kii waalaa inay ku tasarufaan fii maalihimaa xoolahooda wayatasarafu lahum alwaliy ka uxiga ayaa ugu shaqaynaya wa huwa alabu awiljad waa aabihii ama waa awowgii awowo dhan maaha ee abul ari aabbaha aabihii weeye ee aabihii hooyada maaha cinda cadamihi kolka aabbaha la waayo waxaa halkiisa soo fadhiisanaya aabbihiis oo ilmaha yarna awow ah awow aabo uma intaa kadib alwasiyu baa ku xigaya kii loo dardaarmay uma alxaakimu qaadigaa ku xigaya maxkamadda islaamka fadhiya aw amiinu ama kii uu hawshan uxil saaro wa yutasarafu lahumaa waa loogu shaqaynaya bilqibta sida kolba dheefu leh ilmo yar iyo qof waalane hadday adduun leeyihiin da iska isticmaala iyo maxaa iga galay socon mayso waayo dee bulshadun bay dib ugu soo noqonayaan intay waxooda dabarogaan waxooday ma dhacmeen ama dee warsi bay nagula soo noqonayaan ama dulsaar ku noqonay markaa intuu dulsaar kugu noqon lahaa gacanta ugu hayo wixiisiiba ila adigu dayr kuu yahay hadii kale waxaabubu soo duldhiganaya hadhow biilkiisa adigu kugu waajibay markaa waa inaad ka furdaamisaa oo adigu aad jahaysaa wixiisii baad uhaynaysa waxa uhaynaya weligii weligiina wuxuu ku sheega aabihii ama awowgii aabo hadii dee la waayana waa walaalka wati baa isaguna jiro islaamku u ogol yahay qofku markuu sii dhimanayo inuu qof yidhaahda hebel hebelow xoolahayga ubadkayga intay barbaarayaan adaan kugu ogahay maxkamaduna tawqiic iyo qoraal bay siinaysa waxay leedahay kol hadduu kuu dardaarmay nin weyn isaga ayaa ubadkiisa halka ufiican iyo reerkiisa adaanu kugu daynoo lagugu ogyahay buu leeyahay marka intuu dee weli iska miir qabo isna iska hagaagsan yahay waa lagu daynaya wasi baa la idhahdaa haddii intan oo dhan ba la waayo xaakimka ayaa markaa maxkamadii baabalaysa xoolaha iyo amiinulxaakim amiinulxaakimna de waa ciddii u xil saaraba maxkamadu dee hawlo aada u fara badan bay qabanaysa oo dee marka ummadda cadaaladdu ay u hagaagsan tahay cid waliba xaqeeda helaysa laakiin markay cadaaladdu ka xumaato nuurkaa ka lumaya oo ummad madoobaad qabtay noqonaysa dad iska hadday doonaan dee mishino laydhaba ha shiteene laakiin waa dad wada madow ayuunbuu macnawiyan iska yihi marka loogu shaqaynayana bilkibda sida dheefta ah waxooda wax lagama bixin karo lagama allabaryi karo sadaqo lagama bixinayo sekada un iyo wixii waajiba iyo biilka un mooyaane waa lagu shaqaynaya bilatii hiya ax intaasaynu ka gaadhsiin wallahu aclam